waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali haashim ducaale waxaad joogtaa dubay oo xarunta ganacsiga caalamiga ee dubay bandhig carweedka ama carwada xoolaha beeraha lagu soo bandhigayo wax soo saarkooda soomaaliyana way ka qayb galaysaa bal nooga warana si kooban carwadaasi iyo sida ay tahay aad baad umahadsan tahay maxamed madar runtii aadanka uga mahad celinaya s b s fursadan qaaliga aadna siiseen waa carwo sanadkiiba mar ka dhacda halkan oo khayraadka cuntada oo dhan lagu soo bandhigo waxaan runtii sanadkii labaad soomaalida haddaan nahay dadka siiba dalaga beeraleyda noo suurta gashay inaan kasoo qayb galno inagoo calankii soomaaliya iyo wadankii matalayna khayraadkiisii runtii waa carwo weyn oo ilaa shan kun oo dadkan wax soo bandhigaya ay isugu yimaadeen runtiina waana wax aada noogu muhiima markii intaasoo oo dada wax iibsanaya waxna gadanaya in khayraadkeeni runtii tus taabsi ay arkaan oo aan soo bandhigno sanadkan waxaa kaloo dheer qeybtii xoolaha in lagu soo daray oo iyakuna ay xoolihii ayla keenay halkaas oo aada arkayso muqmadda ama oodkaca subagii ari malabkii intaba lasoo bandhigay iyo xoolaheenii oo video ah ilaa xoolo halkaa lama keeni kare marka runtii waxaan laisleeyahay soomaaliya ma aha un keliya meel wax loo dhoofiye meel wax soo dhoofisa inay tahay baan dunyada u sheegnay waxaad sheegtay inay tahay sanadkii labaad ay soomaaliya kasoo qaybgalkeeda u tahay waxaan ognahay dadka beeraleyda iyo dadka xoololaydu inay awoodahooda xidhiidhka caalamiga ay la xidhiidhaan inay koobnayd arrintaasi say idinku suurta gashay inaad ka howlgashaan runtii soomaaliya saaxiibadeeda waa aad bay u mahadsan yihiin waana mudan tahay ciddii wax ka gashay inaan sheegno waxaa caawiyey programkan inay ganacsatadu halkan ku yeelato meel program la yidhaahdo marka lasoo gaabiyo ereyada isku dhafan geel ama growth employment enterprise and livelihood oo ay u s aidka ay fangarayso runtii mahadeen ka gaadho waxay noo qabteen meesha waxa kaleeto qeybta xoolaha caawiyey faw faw oo aada wada garanaysaan lacagtan waxaa bixiyey european unionka taasna runtii waxaan isleeyahay waa lacag meel fiican lagu bixiyey ganacsata ahaan inta meesha joogta iyo kaa isqabay qarashkooda iyagaa tigidhadooda soo qoostay iyagaa hodheeladooda iska bixiyay iyagaa khayraadkooda soo qaatay iyagana waxaan leeyahay runtii waxay muujiyeen ma aha soomaaliya charity oo keliya ama in uun wax la siiyo dadkii waxay muujiyeen inay ka faa'iidaysan karaan haddii fursadda timaado waxaana rajeynayaa mustaqbalka inuu dadka intuu isu yimaado oo meeshaan meel ka weyn soomaaliya waxeeda lagu soo bandhigo maxaad is leedahay labadii sano oo hadda aad sanadkan kii labaad uuni yahay maxaa horumar ahoo aad ka samayseen kasoo qaybgalka markaad eegso xagga waxaad soo bandhigteen iyo sida aad uga faa'iidaysateen
waxaan leeyahay runtii kow dadku lacag wax ku fahmaya ilaa laba milyan oo oo dollar lacag ah baa dadkii halkan yimid ay ka heleen inay ka heshiisyadii halkan ka galeen ay ay kusii socotay welina xiriirkii socdaa sanadkan waxaan isleenahay in laba la laabo waxaa kaloo intaakaba ka muhiimsan in ganacsatadeena iyo beeralayda ay markay joogaan ay aadayaan oo ay arkayaan dadka kale siday wax u sameeyaan xiriirtoosa uu ka dhacayo oo waxaasoo dhan waxbarasho dadbanna ay halkii ka helayaan oo runtii hankoodii in ay laga rabo sii weynaanayso oo ay dadkii arkayaan sida loogu baahan yahay khayraadka soomaaliya iyo sidii ay u horumari lahaayeen markay timaado sidii packaging waxaan afka qalaad lagu yihahda ama loo loo qaabeyn lahaa sidii loo xayeysiin lahaa intaba runtii waxaan isleeyahay waa cashar dadban oo ay dadkii aada uga maqsuudeen
waxyaabaha haddaad koobto dadka soomaalidu ay awood u heleen waddanka soomaalida ka baxa ama ku koraa hadday xoolo noqoto iyo hadday geeda iyo dhirba noqoto iyo beerba hadday noqoto maxaad hadda aada sheegi kartaa waxyaabaha ad soo bandhigteen adoo soo koobaya
waxaa waa liinta qalalan oo runtii aada adduunyada aada u rabto waxaa ka mid a muuskii soomaaliya waxaa ka mid ah digirada kala duwan oo runtii aada loo rabo sisinta oo runtii ah wax aada dadkao dhan oo siaad la socoto warshadaha beer beeraha sii sii sii sameeya ay aada ugu baahan yihiin waxaan kaloo soo saarnay bisbaaskii waxaa aada muhiim ahayd oo runtii ay noqotay sanadkan wax cajiiba inaan saliiddii iyo qumbaha aan keennay oo ganacsato soomaaliyeed oo ka ganacsata saliidda qumbaha ay joogto oo qumbihii iyo sidii loo samaynayo waxaa kaleeto aada u muhiima oo runtii aan aniga hoosta ka xariiqay sanadkan xoolihii oo sanadkan hore ka maqnaa inay joogaan oo sidaan horey u sheegay ood kaciyey oo ama muqmadii oo laga laga bixiyey hawadii oo dhan oo si wanaagsan loo soo xiray caanihii subag ari oo runtii isagana adduunyada aada u ah wax khariib ah oo ciddii markaas halkaas gelaysa ay helayso lacag badan intaasba meesha way joogaan waana runtii allaa adiga afartan company waxaan diiday inaan qaar sheego qaarna aan ka tago oo laakiin markaan u hadlayo si guud oo ganacsi waa waa waxaan kaleeto halkan ku arkay companiga soomaaliyeed oo halkan base ku ah iyaku sida keena hilibka fareeshka ah oo iyagana jooga dad badan oo soomaaliya oo ganacsato ah wax looma kala harin waan waxaan isleeyahay runtii waa arrin dhiiri gelinaysa ganacsiga soomaaliyeed guud ahaan dhanka kale alaabahaad sheegtay iyo ama kuwa beerta laga soo saaro beeraha laga soo saaro ha noqoto dalaga beeraha ha noqoto ama ha noqdaan dhankii xoolihii iyadana wixii laga soo saarayay ama hilib ama subag maxaa si gaara soomaalidu ay u leedahay oo markaad soo bandhigteen aad dareenteen idin in soomaali keliya ay leedahay oo si gaara loo daneeyaa
waxaa aada loo daneeyaa ariga hilibka soomaaliya waxaa aada loo daneeyey sidaan soo sheegay m muuskii soomaaliya oo wakti badan ka maqan ah hawada waxaa aada loo daneeyey qeybtan annaga aan keenno sisinta ah oo runtii variety cusub oo soomaaliya aada ay caan ugu tahay waxaan isleeyahay runtii waxaan ku fadhinaa dahabe ilaahay hana garansiiyo inaan ka faa'iidaysano waxa dhulka guudkiisa laga soo saari karo gunta inagaa u tegi doona hadduu ilaahay idmo
soomaalida weligeed inta badan haatan dadka in wax loo dhoofiyo xataa ganacsatada joogta dubay iyo meelaha kala duwan inta badan xoogga waxay saari jireen wax gudaha soomaaliya la geeyo oo lasoo dhoofsado laakiin maxaad u malaynaysaa shirkan inuu ka caawin karo soomaaliya inay qeyb weyn hadda ay ka qaadan doonto inay dhulkeeda wax laga dhoofiyo waxay runtii waxaa jooga ganacsatadii soomaliyeed oo ilaahay lacag u dhiibay way arkeen sida loo rabo kheyraadka soomaaliyeed badankooduna way ku leeyihiin beero soomaaliya waxay runtii waan waxaan isleeyahay way dhiiri gelinaysaa dadkii dadkan ganacsatada waxay aada ugu fiican yihiin markay arkaan fursad fursad dhaqaalo laga abuuri kara inay samaynayaan dhiirigelinta ku saabsan in wadankii wax soo dhoofiyana waa wax aada u muhiima inta badan caqabadihii jiray darteed dadka waxaad moodaa inay ka gaabsadeen laakiin carwadan inay aad aada indhaha u furto siiba kuwooda ilaahay dadka lacagta siiyey inay wadankii maalgeliyaan oo ay kheyraadka wadanka ee adduunyada aada uga baahan ugu baahan tahay la horumariyo ma jirtaa haddadan si gaara hal ama labo waxyaaba sanadkii hore aad intaad u hesheen dad dhoofsada oo soomaaliya ka qaata marka haatan baajed weyn lagu xisaabtami karo oo dadka dhoofiya ay ku xisaabtami karaan ma jiraa
ha waxaa ka mid ah sanadkii hore maadaama liinta qaladan keliya suuqeena u ahaa suuqan gacanka carbeed hadda in suuqii loo loo helay in ilaa iyo waqooyiga america iyo yurub suuq loo helay taasna ay tahay wax aada u muhiima oo maalin dhaweyn wasiirka ganacsiga mahada ka gaadhe dad soomaaliya uu siiyey shatigii ay ku dhoofsan lahaayeen si kheyraadka wadanka ilaa iyo waqooyiga america loo geeyo marka waxyaabaha oo aan mar walba dadka iweydiiya war soomaaliya maxay ka faa'iidaysanaya carwooyinka aada waxyaabahaasaa ka mid a oo itus ee itaabsi wixii markii la horgeeya dadkii oo ay taabtaan ay arkaan waxaan uu yahay waxan variety dadkii way yaqaanaan marka waxaa la helayaa xitaa in farsamooyinkii dilnaa sida qaboojiyayaasha wax hilibka lagu keeno oo maraakiibta kala duwan ah in mar dadkii waxay dhiirigelinta waxay u siinaysaa in wixii laga rabay suuqan dibadda ah inay maalgeliyaan
midda kale arrintaa iyadoo la xidhiidha xoolihii la dhoofsanayay oo gacanka carbeed meelo ka mid a loo dhoofin jiray hakad baa galay sababo la xidhiidha siyaasada iyo howlo kale maxay hadda arrintaasi ka qabanaysaa carwadan aad ka qayb gasheen
waxay ka qabanaysaa in la helo suuqyo kale oo haddii hal il adduunyada aad leedahay ishana ciid kaa gasho maaha inaad aragtida kaa lubto marka wadanaha badan oo laga leeyahay in adduunyada hal meel isugu timid oo dhan la keeno khayraadkeena aan caanka ku ahayn waxay furaysaa fursado lagu helo suuqyo ka duwan si markii ay arrimaha meella suuqyada ka mid a ay ka cakirmaan suuqyadii kale loogu fakado
waddankii soomaaliya ma is leedahay beeraha iyo xoolaha intaba intii ku filayd yaa xoog la saaraayoo daryeelkii ku filaa beerahoo kale aad baa wax soo saarkooda loogu dadaalaa amaba xoolahoo kale ma is leedahay hadhow suuq haddii la helo waa loo heli karaa cid wax soo saarta ma is leedahay ha waxaan weliba waxyaa wax walba waxaa xukuma suuqa suuq markii jiro ama fursad dhaqaale ay jirto meesha waa lagu baraarugayaa waana dadkuna way og yihiin haddii sida haddale ay dowladdu ka dhawaajisay kaabayaasha dhaqaale ee sida jiradka iyo waxyaabaha la xidhiira in la fududeeyo in khayraadka waddanka lasoo dhoofiyana lagu dhaqaaqo waxaan isleeyahay mustaqbalka guul weyn baa la rajeynayaa ka ganacsato ahaan ganacsatada waxay ku baraarugsan yihiin ayna ku baraarugayaan ay arkayaanna inaan ku fadhino khayraad badan waxa dhulka laga dabcan karo oo ilaahayna siiye ee hadda loo jeedo kuwa dhulka gudihiisa noogu jirana insha allah bal kaasna waa la gaari doonaa aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa haashim ducaale oo ah agaasima ku-xigeenka rugta ganacsiga ee soomaaliya oo magaalada dubay noogu warramayay halkaas oo uu kaga qayb galay carwada iyadoo caalamiga ah ee cunnada iyo xoolaha wax soo saarkooda aad baad u mahadsan tahay haashim adaa mudan maxamed
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali